shirkan oo ee shirka lamaad ee bangiyada iyo maaliyadda soomaaliya ee ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo weliba diiradda laka saarahaya maalgashiga kuranqaadowka kaabyaalka dhaqaalaha iyo talooyinkai dingridan habayowka nidaamka maaliyadeed ee dalka gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee doctor cali yaasiin oo inkuriin ku hadlay shirkana sheegay inay sanado lahdhaaf iyo suubiyan kor dhaqaalo idan badan isudambeysay sanadkan waxyaaba badan baa horumar baan sameynay oo hadda qaar la meeshan garay ay kamid tahay in deenta la cafiyey dalka in maxaa lahahda aan ku biirnay communitigaas east africa aan ku biirnay saa la socotiin waa sanadka lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanadka ugu badnaa xoolo dhoofis aan dabad u dhoofino oo of a billion soomaaliya lacag ka heshay la gaaraysa macnaha ka badan hal bilyan ka badan markii ugu horeysay muddo labaatan sana ah sidoo kale dhaqaalaha ama g d p-ga sanadka soo dhaafay ilaa wuxuu gaaray four point two saa la socotiin dhammaan financial sectorka ka yimateen haddana waxaa la filayaa sanadkan iyo sanadka dambaba inuu over four percent inuu kobco dhaqaalaha dalka inuu inuu kobco saa la socotiin soomaaliya dee maxaa leedahay inflationka ama sicir bararka waa still waa single digit waaye oo maxaa leedaha aad buu u hooseeya sanadkan quarterkan hadda dhammaaday waxaa la filayaa in ku xirmay five point one ayuu ku xirmay oo maxaa inflationka inflation rateka dalka inflationkaas marka loo fiirsho dee regionka iyo wadamada nalamidka oo dhan aada iyo aad ayuu u hooseeyaa waxyaabaha marka loo tiirinayo waxaa kamid a in lacagaha ama qarashaadka energyga oo hoos u dhacay macnaa shidaalkii waxaas ku baxayay sidoo kale communitiga dibadda laga keenayay oo asna xoogaa raqiisay oo raqiis ku dhacay sidoo kale wax soo saarka maadaama roob ay da-een sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii wax soo saarka gudaha dhanka maxaa layihahdaa cuntada inay iyadana ay keentay in sicir bararka hoos u dhaco sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dahafuri shirka iyo ka bogaadiyay ganacsatada soomaaliyeed dadaal shokiyadan horumaryowka dalka
waa sida keliya dabarka dabarka afarteena magaalada joogto miyaa iska furayna mise dadka soomaaliyeed oo dhan baa laga furaya waxay u baahan tahay waxyaabaha marka gaaridda iyo waxa inclusivityga iyo reach outka iyo waxa iyo waa waxyaabaha bangiyadu ay kusii bulaalaan ee bangiyadu kuma dhintaan kumana dhammaadaan waxaan rabnaa marka in dadka waxaa kaloo qodobka kale oo bangiyada aanan ku ammaanayo aan leeyahay horeyna usii socda waxay tahay issuega digitalizationka darabeynta dhaqaalaha ama maaliyadda ee loo sameynayo systemka digitalka ah ee lagu wada shaqaysta maanta data mobile mania laga hadlaya wax kala laga hadlaya maanta waalidka soomaaliyeed cunugiisa waxbarashada u jooga meel hebel hadduu bangigan inta account uga furo kaarhka inta u qaado uu siiyo oo lacagtii hadhow ina a t m uu tago uu kala bixi karo waa yacni waa wax weyn oo ammaanadii adduunyada inay nasii aaminayso maalinba maalinta maalintii ugu horeysa oo a t m la keeno soomaaliya oo bangi dhexdiis leh laga sameeyo iyo iyo furitaankeedii waa xasuusanaa maantana meel kasta iyo meel kasta ayuu gaaraya bangiyada waxyaabaha bangiga dhexe oo ku cidhiiriya waxaa kamid a isu furnaanta in laysu furnaado lacag war aan iska dayno jasiiradaha yaryarkaan ilaashanayna nin walba isgaarsiinta internetka ha la fasaxo ha la daayo madaxweynaha ayaa sidoo kale ganacsatada ka adkeeya inay mas-uuliyad gaar ee isku saaraan biyowka canshuuraha ilaalyowka shuruucda dalka iyo xoojiyowka dowladnimada saldhinxila nabadgelye waarasa oo horseedasa horumar ganacsiyo maalgashi caalamiye shirka sanadlaga ee midooda bangiyada soomaaliyeed iyo weliba uu isdareera doonay muddo la maalmoode